afar qof oo rayida ayaa ku dhaawacantay weerar hoobiyaala oo xalay maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay ku qaadeen magaalada buulo berde ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya magaalada ayaa sheegaya in maleeshiyada ka tirsan al-shabaab ay magaalada hoobiyaal dhowr ah kaga soo tuureen dhinaca waqooyi dhinaca waqooyi ee magaalada iyagoo rasaasta ka dhacda qoryaha lidka dayuuradahana magaalada kaga soo riday dhinaca galbeedka labada weerar oo ka kala dhacay xalay sagaalkii fiidnimo iyo labadii habeennimo ayaa ku soo beegmaya xilli la sheegay in guddoomiyihii iyo duqii magaalada buulo burde ay xabsi guri gelisay dowladda soomaaliya sababo la xiriira raashin mucaawino ah oo shacabka magaalada ah loogu talagalay oo la lunsaday magaalada buulo burde ayaa weli go-doon ugu jirta maleeshiyada ururka al-shabaab oo dhinac walba ka fadhiya islamarkaana mamnuucay in gawaarida ganacsiga ee galaa ama ka soo baxa magaalada ay dhaqdhaqaaqaan kusimaha guddoomiyaha degmada liibaan cabdi burisow ayaa v o eeda uga warramay weeraradii xalay magaalada ka dhacay xalay afartii saac camal markay ahayd ee nimankii nabadiidka ay degmada buuli burta dhinaca galbeedka ayay rasaas kasoo daadiyeen markii loo jawaaday nabid ayay u gurteen sideedii saac camal markay ahayd dhinaca bariga haddana ayay dhowr hoobiya kasoo tuureen kolba ciidanka hadda wax ma gaarin laakiin dadkii shacabka ahaa ee xaafadaha degmada buuli burta qaylaheeda kala duwan bedelay ayaa wax ku gaareen afar ruuxa ku dhaawacantay oo laba rag ay tahay labana dumar ay tahay magaaladana waa xaaladeeda waa aad iyo aad ayay u cakiran tahay afarta qablad way ka xiran tahay nimankii nabadiid ka ahay afarta dhinac ayay ka xireen haddana degmada bulibuurta aniga kusimo ah ka ah nimankii hore u joogayna hadda xilligan wati xaadirkan xabsiguri ayay ku jiraan